Musharax Madaxweynaha Galmudug Liibaan Axmed Xasan ayaa deeq lacageed oo dhan labatan iyo shan kun ku wareejiyay maamulka Isbitaalka Guud ee magaalada Gaalkacyo si loogu dhammaystiro adeegyada caafimaad ee isbitaalka. Isbitaalka Guud ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa ka jiray baahiyo loo qabay dhammaystirka adeegyada caafimaad sida raajada iyo qaybta hooyada iyo dhallaanka. Musharax Madaxweynaha Galmudug Liibaan Axmed Xasan ayaa ka warbixiyay deeqda.
qof muslina oo dhibaataysan oo la badbaadiyo wax ka weyn lama arko caafimaad ahaan loo adeego marka waxaan rabaa mar kasta shaqaalaha iyo kalkaaliyayaasha iyo caafimaadka inay xisaabta ku daraan mishaar macno ma lahan inay ilaahay dartiis dadkaas ay ugu shaqeeyaan qofka inaa adeeg fiican u qabatid aa u naxdid oo u naxariisatid qof xanuunsan waa dhibban yahay oo aa u naxariisatid oo soo dhowaysid oo hadal fiican kula hadashid waa shaqadaa qabatay laa waajib calaa shukri waaye aniga waxa aan qabtay oon deegaanka u qabtay waa deegaankaygii waa anigoo u qabtay xaafadahaygii weeyaan iyo dadkaygii iyo ehelkaygii marka arrintaas waxaan is leeyahay bogaadin badan ma lahane waa shaqaan hore uga soo gaabiye waaye dhanka kale qaar ka mida maamulka iyo shaqaalaha isbitaalka iyo qaar ka mida bulshada ayaa u mahad celiyey musharax madaxweynaha galmudug liibaan axmed xasan deeqda oo noogu deeqay oo ah muxuu ahaa ee, inuu noo iibiyo raajo waana runtii waa wax aan soo dhaweynayno Een, waxaa runtii culays ka jiray oo waxyaalaha haddana saaran ka mid ah oo u baahan in wax nala kala qabto si guud ahaan Ee, culays wuxuu ku jiraa ee, qaybtan ee, bukaan socod eegtada oo runtii meesha ay ku shaqayn jirtay ee, culays badan ka jiray oo laisugu keenayay dad ka badan boqol qofood ama boqol iyo konton qofood markiiba isku imaanayeen jawaabay liibaan axmed xasan waxaan leenahay jazaakum allahu khayr ilahay miisaankaaga xasanaadka ha kuu saaro Een, taariikh kale oo la sii akhriyay isbitaalkaana uma baahna inta ka faa'iiday waa la yaqaanaa inta ka faa'iiday iyo sida looga faa'iidaystay waxaan is leeyahay waa soomaaliya musharax madaxweyne waxaan leenahay waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay waana mudnayd inaad yeeshid waana kaaga malaynayna inaad samaynaysid waana kaaga mahad celinaynaa waana kaaga ducaynaynaa waxaan kaloon weliba aan ugu ku darsanaya oo aan saakay rabaa inaan ku darsado madaxweynaha markaa kusoo baxda waa kusoo baxaysaa insha allah oo aad dalka xukuntid si tiiskaana waa inaad keentaa waa kaa sugaynaa